waxaa isa soo taraya dadka sida diiran u bogaadinaya weeraradii xasmintaha ee maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo si daran loogu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda kuwaasoo si tarab tarab ah dhigta dhiiga loogu daray deegaanada kale ah alkowthar ceel cali axmed daaru nicma iyo deegaanka cali fooldheere oo dhammaantooda dhaca gobolka shabeellaha dhexe waaliyaasha wilaayaadka mudug iyo shabeellaha dhexe ayaa iyaguna kusoo biiray dadka sida diiran usoo dhoweynaya ee u bogaadinaya weeraradaas sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo u warramay idaacadda laandalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay khasaaraha tirabeelka ah ee gaaray ciidamada dowladda federaalka walaalow khasaara xoog leh ayaa la gaarsiiyey cadowga ilaahay waa ku mahadsan waquda cadaabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ciidan iska dhaafay saraakiishoodi yaa la waray xagga gaadiidkana gaadiid furan ayaa laga furtay oo kuwa dagaal iyo kuwa kaloo adeegsiya walilahi alxamdu dhaawaxuna intaas waa ka badan yahay waa inta aan aragnay waxay ay ay ku qaateen ay la carareenna waa waa dhici kartaa maba dhici karto in aan wax un aysan hore u qaadan marka khasaaruhu aada ugu xoreysaa maanta sheekh yuusuf mar waxaa laga weydiiyey deegaanadii shalay dagaalada ka dhaceen ayaa xusay inay xasiloon yihiin oo ay degan yihiin gacantana ay ku hayaan ciidamada mujaahidiinta intii ay joogeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda deegaanada haatan laga farmaruujiyey iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayuu sidoo kale ka warramay waaliga deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkana waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadeyn ayaa ka socota dad isiswahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa ishelay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku soo bahaysan dibinta shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday walaalow sidaad og tahaba cadowgaanu xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurta iyo macawsley ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sanadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabadfullo aada u weyn
waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ah sheekh xasan abu xamsa oo isagana u warramay idaacadda al andalus ayaa tibaaxay in ciidamada dowladda federaalk ay ka careen deegaanada u fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay ka dhigan tahay inay been iyo barbagaando isku dhaarsadeen sida uu hadalka u dhigay waaliga wilaayada mudug
waxay ka dhigan tahay baabilkaa sidaan u yaalla baabilku sidiisa waa been been tula reeb ma lahan asal ma lahan xidid dhulka gala ma lahan waxaan waa wax markii horeba been laysu sheegay ahayd gaaladu ay kusoo diilo beena ay kusoo howlgeliso dadkaan ma garanaysaa mursidiinta ah laablakac bay marka hore ku yimaadeen carti ay ku yimaadeenna laablakacaasaa keenay maanta lix deegaan saacado gudahooda mujaahidiintu gacanta uga dhigaanna waxaa iskale beentaa iyo maogtahay waxaa hididiilada beentaah noocaana nimanku waa ma garanaysaa hankii ay lahaayeen iyo beentii loo soo sheegay wixiiaa beenoobay waa niman aan ma ogtahay waxaa la goostay mushaaraadkii iyo wixii ay gaaladu ku caawi jirtay waa la goostay ayagu dhexdooda waad maqlayseenoo hoosay isugu ragmeen ugu dambeyntii sheekh xasan abuu xamsa oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa fariin ku qoran baal dahabi ah iyo safaxaad dhalaalaya u diray ciidamada mujaahidiinta ee qaaday weeraradii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waaliga ayaa baaq u diray dadkii laga dulqaaday heeryada gumaysiga ee askarta dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allah barakeeyo intii ku shahiiday shuhadadooda allah aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay xibsi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana insha allahu tacaala xural cayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala xisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay kurbay naga faydeen qulubteennay shaafiyeen asbaarta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowsa allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhex cadowga ilaahay laga dulqaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashii xogaalihiin soo dhaweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada jeela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay inay magaranaysaa jika diineedaa lagu yaqaanay dadnimaa lagu yaqaanay diinjacaylaa lagu yaqaanay waxaan leedahay marka wiilashiina soo dhaweeya oo ugool qala oo ulo oo soo dhaweeya gogla gogasha u fidiya si kastaba xaalku ahaadee aroornimadii shalay oo khamiis ahayd taariikhda hijiriyadan ay ku beegneed koob iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsaneed labaatanka februari sannada laba kun shan iyo labaatanka cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata hubka waxgumaada ee noocyadiisa kala duwan ayaa weerooyn muddaa lasoo gurfaynayay fuliintooda waxay kula duldhaceen xirooyin ballaaran oo iskorooran ah ayna deganaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka mooryaanta macusleyda dagaalada oo ahaa kuwa aad u xoogan la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay deegaanada alkowthar ceel cali axmed daarunicma iyo deegaanka cali fooldheere ciidamada dowladda federaalka sida looga bartayba waxay fureen cagta waxayna noqdeen ciidamadii ku sugnaa deegaanadaasi hal dhumay oo hal dhaan raacay kadib markii ay ka war heleen dagaalyahanada al-shabaab oo soo jiiray difaacyadii ay naftu ku qancisay inaysan soo jiiri karin ciidamada xarakada al-shabaab balse riyadii ay ku taameeyeen ay noqotay mid mala awaal ah kadib markii ay ka war heleen rasaasta noocyadeeda kala duwan oo dushooda ka hiilaacaysa askarta dowladda federaalk ayaa isaga carray deegaano dhowr ah oon dagaal ka dhicin oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo iyaguna maqlay saaxiibadooda oo lagu feenanayo deegaanada kaabiga ku haya haddii aysan cararin ay soo gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay u gurmadaan iska badaaye mid weliba ayaa bilaabay inuu firxado deegaanada dib gacanta mujaahidiinta usoo galay waxaa ka mid ah deegaanka ceelbaraf ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe oo lagu xasuusto inuu ka dhacay weerarkii taariikhda gale ee lagu xasuuqay ciidamada afrikaanta burundi sawiro ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada warbaahineed alkataib ayaa lagu arkayaa dagaalyaano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo taagan gudaha magaalada waxayna dhulka soo dhigeen calanka dowladda federaalka iyo kan maamulka isku magacaabay hirshabeelle beddelkoodana waxay sureen raayada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya dushiisa ahaatee sawirada ay baahisay mu'asasada alkataib sidoo kale waxaa ka soo muuqanaya boqolaal shacab ah oo daawanaya dhoolotuso militari oo ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo gacanta ku dhigay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe durbadiiba sida sawirada laga dheehanayo mujaahidiinta waxay bilaabeen inay sugaan amniga magaalada dagaaladii shalay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ku dabafiilaya weerarada malaaxiimta ah ee ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo la isaga dafcinayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha kuwaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeda in laisku xukumo shareecada raxmaanka